taariikhdii cutubka labaad kuwan waa israa'iil wiilashiisii oo waxay ahaayeen ruubeen iyo simecoon iyo laawi iyo yahuudah iyo isaakaar iyo sebulun iyo daan iyo yuusuf iyo binyamin iyo naftaali iyo gaad iyo aasheer wiilashii yahuudahna waxay ahaayeen ceer iyo oonaan iyo sheelaah oo saddexdaas waxaa isaga u dhashay badshuuca oo reer kancaan ahayd oo ceer oo ahaa curadkii yahuudaah wuxuu ahaa mid rabbiga hortiisa shar ku ah oo isna rabbigu wuu dilay oo taamaar oo uu soddog u ahaa ayaa isaga u dhashay feres iyo serax wiilashii yahuudaha oo dhammuna waxay ahaayeen shan wiilashii feresna waxay ahaayeen xesroon iyo xamuul wiilashii seraxna waxay ahaayeen simri iyo eetaan iyo xeemaan iyo kalkool iyo daarac oo dhammaantoodna waxay ahaayeen shan inakarminna wuxuu ahaa caakaar oo ahaa kii reer binu israa'iil dhibay oo ku xadgudbay alaabtii la xaraameeyey ina eetaanna wuxuu ahaa casariyaah oo weliba xesroon wiilashiisii u dhashay waxay ahaayeen yeraxme'eel iyo raam iyo kalubaay oo raam wuxuu dhalay caminaadaab caminaadaabna wuxuu dhalay naxshoon oo reer yahuuda amiir u ahaan jiray oo naxshoon wuxuu dhalay salmaa salmaanna wuxuu dhalay boocas boocasna wuxuu dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yeesey yeeseyna wuxuu dhalay curadkiisii oo ahaa eli'aab iyo abinaadaab oo ahaa wiilkiisii labaad iyo shemca oo ahaa wiilkiisii saddexaad iyo netaneel oo ahaa kii afaraad iyo radday oo ahaa kii shanaad iyo osem oo ahaa kii lixaad iyo daa'uud oo ahaa kii toddobaad oo walaalahoodii gabdhaha ahaana waxay ahaayeen saruyaah iyo abigeyil oo saruyaah wiilasheediina waxay ahaayeen saddex abishey iyo yo'aab iyo casaaheel abigeyilna waxay dhashay camaasaa oo camaasaa aabbihiisna wuxuu ahaa yeeter oo reer ismaaciil ahaa kaaleeb ina xesroonna wuxuu carruur ka dhalay naagtiisii casuubaah iyo yarocood oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilasheedii waana yeesher iyo shobaab iyo ardoon oo casuubahna way dhimatay oo kaleeb wuxuu guursaday efraad oo iyana isagay u dhashay xuur xuurna wuxuu dhalay uuri uuriina wuxuu dhalay besaleel oo taas dabadeedna xesroon wuxuu u tegey inantii maakiir oo ahaa gelicaad aabbihiis oo taas wuxuu guursaday isagoo lixdan sannadood jira oo waxayna isaga u dhashay saguub saguubna wuxuu dhalay yaa'iir oo dalka reer galicaad ku lahaa saddex iyo labaatan magaalo oo gashuur iyo aaraam ayaa waxay qaateen magaalooyinkii reer yaa'iir iyo qinaad iyo tuulooyinkeedii waxayna wada ahaayeen lixdan magaalo oo kulli intaas waxay wada ahaayeen wiilashii maakiir oo ahaa galicaad aabbihiis oo xesroon markuu kaaleeb efraataah ku dhintay dabadeed ayaa abiyaah oo ahayd xesroon naagtiisii waxay isagii u dhashay ashxuur oo ahaa teqooca aabbihiis oo yeraxme'eel oo ahaa curadkii xesroon wiilashiisana waxay ahaayeen raam oo curadkiisii ahaa iyo buunaah iyo ooren iyo oosem iyo axiyaah oo yeraxme'eelna wuxuu qabay naag kale oo magaceeda la odhan jiray cataaraah oo iyana waxay ahayd oonaam hooyadiis oo raam oo ahaa curadkii yeraxme'eel wiilashiisii waxay ahaayeen macas iyo yaamiin iyo ceeqar wiilashii oonaamna waxay ahaayeen shamaay iyo yaadac wiilashii samayna waxay ahaayeen naadaab iyo abishuur oo naagtii abishuur magaceedana waxaa la odhan jiray abixayil iyona waxay isagii u dhashay axbaan iyo mawliid wiilashii naadaabna waxay ahaayeen seled iyo afayiim laakiinse seled wiila la'aan buu ku dhintay ina afayiimna wuxuu ahaa yeshcii ina yeshciina wuxuu ahaa sheeshaan ina sheeshaanna wuxuu ahaa axlaay shamey walaalkiisii oo yaadac ahaa wiilashiisiina waxay ahaayeen yeter iyo yonataan yeterna wiila la'aan buu ku dhintay wiilashii yotaanna waxay ahaayeen feeled iyo saasaa kuwaasu waxay wada ahaayeen wiilashii yeraxme'eel haddaba sheeshaan wiilal ma lahayn gabdha mooyaane oo shiishaan wuxuu lahaa addoon masri ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray yarhaac markaasaa sheeshaan gabadhiisii u guuriyey addoonkiisii yarhaac la odhan jiray oo iyana waxay isagii u dhashay cataay catayna wuxuu dhalay naataan naataanna wuxuu dhalay saabaad saabaadna wuxuu dhalay eflaal eflaalna wuxuu dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yehu yehuuna wuxuu dhalay casaryaah casaryaahna wuxuu dhalay xeeles xeelesna wuxuu dhalay elecasaah elecasaahna wuxuu dhalay sismaay sismayna wuxuu dhalay shaluum shaluumna wuxuu dhalay yaqamyaah yaqamyaahna wuxuu dhalay alishaamac yeraxma'eel walaalkiis kaaleeb wiilashiisiina waxay ahaayeen curadkiisii meeshaac oo siif aabbihiis ahaa iyo wiilashii maareeshaah oo ahaa xebroon aabbihiis wiilashii xebroonna waxay ahaayeen qorax iyo tafuu'ax iyo reqam iyo sheemac sheemacna wuxuu dhalay raxam oo ahaa yorqacaam aabbihiis raqamna wuxuu dhalay shammaay shamey wiilkiisiina wuxuu ahaa maacoon maacoonna wuxuu ahaa beydsuur aabbihiis ceefaha oo ahayd kaaleeb naagtiisii addoonta ahaydna waxay dhashay xaaraan iyo muusa iyo gaasees oo xaaraanna wuxuu dhalay gaasees wiilashii yahdayna waxay ahaayeen regem iyo yootam iyo geeshaan iyo feeled iyo ceefah iyo shacaf macakaah oo ahayd kaaleeb naagtiisii addoonta ahaydna waxay dhashay sheber iyo tirxanaah oo waxay kaloo dhashay shacaf oo ahaa madmanaah aabbihiis iyo shewaa oo ahaa magbeenah aabbihiis iyo gabeecaah aabbihiis oo kaleeb gabadhiisana waxaa la odhan jiray cagsaah oo kuwaan waxay wada ahaayeen ilmaha kaleeb kaasoo ahaa inaxuur oo ahaa curadkii efraataah iyo shoobaal oo ahaa qiryad iyo caariim aabbihiis iyo salmaa oo ahaa beytlaxam aabbihiis iyo xaareef oo ahaa beedgaadeer aabbihiis shoobaal oo ahaa qiryad iyo caariim aabbihiisna wuxuu lahaa wiilal haaro ah iyo reer manuxood barkiis oo reer qiryad iyo caariim qolooyinkoodiina waxay ahaayeen reer yeetar iyo reer fuuti iyo reer shumaati iyo reer mishraaci oo kuwaas waxaa ka soo farcamay reer sorcaah iyo reer eshtaa'ool wiilashii salmaanna waxay ahaayeen beytlaxam iyo reer netofaah iyo caataarood beyteyo'aab iyo reer maanahad barkiis iyo reer sorci oo karaanyadii yacbees degganaa qolooyinkoodiina waxay ahaayeen reer tircaatiim iyo reer shamcaatiim iyo reer sukaatiim intaasu waa reer qaynkii ka soo farcamay xamaad oo ahaa reer rakaab aabbahood